madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa maanta ka qayb kulanqada sharaf ahaa oo loo sameeyey xubnihii golaha dhexe iyo golaha fulinta ay dhowaan ku dhawaaqeen shirgudoonkii shirweynihii xisbiga ee dhammaadkii bishii hore kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa madaxweynaha ku-xigeenka ayaa waxa uu ku wargeliyey ergooyinkii ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka in madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo oo tixgelinaya ergada dhadhexaadinta ee golaha guurtida uu go'aansaday in dib loo dhigo shirweynaha xisbiga isagoo dhinaca kalena rajo ka muujiyey in khilaafka kulmiye ugu dambaynta la xallin doono oo garabyada iska soo horjeedaana ay isku dhinac isu mari doonaan madaxweyne ku-xigeenku waxa uu dhinaca kale u soo jeediyey guud ahaanba shacabka reer somalilan gaar ahaana xubnaha golaha dhexe iyo golaha fulinta in ay ka dhowrsadaan wax kasta oo waxyeelaya ammaanka iyo xasiloonida dalka waxaana ka mid ahaa hadaladii madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayid bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anyar saxo xogeyaha guuda saxo maanta shirkeena ima furmin maanta waa qada sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mar haddii ballan la sameeyey in kowda juun layskugu yimaado shirkii furmi lahaa sidaa xogayuu sheegana guurtida naga qabsatay khilaafka yar oo iska dhammaan doona insha allah dhexdeeda yaala siaa usoo u dhammaado tani waxa weyaan maanta waa qada sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maadaama dadkii iskusoo ceelka usoo dhaceen uu idiin sameeye maanta oo laydinku wargelinayo inuu shirkeennii maratay koowaad ee golaha dhexe shirweynihii shirkii golaha dhexe saddexaad furmi lahaa uu dib u dhacay sababtaa lainii sheegay darteed marka aada iyo aad baa raalli ohanaysaan waxaa saa lainii sheegayna waxay iman doonta wakti dhowow oo laysoo wargelin doono in shirkeennii si rasmi ah u furmi doono waxaa idinku dardaarayoo keliya in mas-uuliyad baynu haynaa xisbi xaakimkii baan nahay waxaad tihiin xubno golaha dhexe mas-uuliyad gaara ayna saaran awalba waxay mas-uuliyad gaar u saarnay xukuumadda iyo golayaasha qaranka idinka qudhiinna waxaad tihiin xubno xildhibaanadii golaha dhexe ee kulmiya waxaan dhammaantiin xilinaga saaran yahay inaynu wadaalino nabadgelyo walaalino wixii qas iyo qallaasa wadana aynu maaragtay ka hortegno wixii khaldanna aan toosino wixii maaragtay anshax badan inaan goboladii markaa joogno aad ku noqotaan iyo markaa ka joogtaanba in anshax badan la muujiyo iyo aad ku tartaanaya dhammaantiin golaha dhexe haddaad tihiin marka hadalku wuu inoo dhan yahay waynu qadaynaynaa haddii alla ka dhigo marka la qadeeyana waxaa iska fasax tegaya wasiirada iyo xildhibaanada inta kale ee golaha dhexe ee maartay ama hargeysaa joogaan ama gobolla ka yimaadaan way isku harayaan guddiga qalaqabadaad ku hadhaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu